bismillaahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu khiyaaray kulanta faylaa hamiin faylaa ka dhawaada warka hamiinama idaacadda warsan qodobadaysan ka dheegi doontan haddii ilaaha yarantuuna ka guda jarna iyo welibaa ku mide maamulka baraawe usu ku hadlay xaalada guud ee degmada baraawe maamulka gobolka hiiraan uusu sheegay inti ku qiib gaado doonaan riidaqnaqoga dadkii ku barakayay beledweyne duulimaadyo dadka hooska haya ee muqdisho iyo nairobi oo riidan bilaawday sharloon ku hadalaya horumaryowka dhaqaalo uusoo ku furmi kambaala amisom ayaa waraaku saartay dilkii almas ee elmana dowladda turkiga iyo diyaaradda gargar iyo diirsadii beledka muqdisho muxaadarada ee muxaadaro sheeqa u maliso kaqobada lahaya beledka muqdisho oo reedilandhiki iyo weliba ulamada beledka muqdisho oo ku hadalay muxaadaradaasi tiyo sheekh umala akhbaaraadka banaanka raadiyaha warsana singaitona hamiidnimadan haddii ilaaha yaro waliba kumada ee khiyaare intunanka guda jarna ra-iisul wasaaraha yahuudo oo daawada laaka oogi
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah hadda dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuji warsan media network
khiyaaray hamiignimaya baha ay too jamaa saftinaya hawooyda hayta taariikhdanaya ka toosanta labaatiin lamada bilatumii koowaad ee nofembar sanadka lamada kun tumi sagaalka anasay waliba yohayana qodobadii warkana hamiignima haatana ka dhawaaday sogii oo faahfaahsan haddii ilaahyarana intuu subada ka jarantasin ku akhri doona anoo maxamuud ali cabdulaahi gaabshaae kabilowna akhyaara sidiisin warkaba ka dhegeysan maamulka baraawe ee weliba uusa ku hadlay xaalada guud ee degmada saydiya baraawe waryaagana yuusuf sheekh aadam iyo faahfaahinta warkuning haya gudoomiye ku-higeenka amnigii arrimo siyaasadda degmada baraawe ee gobolka shabeellada hoose iyo kuwarbi xaalada guud ee degmadaasi soo waana sheegay intii degmadaasi iyo haddaha ku kabsada hayta burburkii saameeyey xilliyadii colaadii islamarkaasayna horumar la taabado koray ee ku tallaabsatay bismillahi raxmaan raxiim idaacadda warsan waa mahadsan tahay reer beledweyne waa salaamay iyo reer baraawe oo dhanba iyo ummadda soomaaliyeed ee dhegeysanaya o dhan marka ugu horeyso xaalada guud ee degmada baraawe waa maanta waa boqolkiiba boqol oo wax amni dara kama jirto amnigeeda waa boqolkiiba boqol wax dhibaataa hadda ka jira male ummadda soomaaliyeed ee ku nool degmada baraawe oo dhan dhammaan ayagoo soo wada kaashanaya gacanaha siyaasada iyo amniga iyo xasiloonida iyo waxalbay ka wada shaqeynayaan sida ciidamada militariga iyo ciidamada booliska soomaaliyeed iyo maamulka degmada dhammaan ayagoo iska wada kaashanaya ka shaqeeyaan howlihii degmada looga baahnay handana subcanin dadweynaha waskax maraayaan nin walba shaqadiisii beerihiisii kii beerfalna beerihiisa ayuu jooga kii magaalada ku noolaana ganacsigiisii kii guriisa gurigiisa ayuu jooga kii wax barna waxbarashiisa ayuu jooga wax walba sida la rabay u socdaa alxamdulilah maantaasna ilaahay baa leh marka degmada baraawe ayaa waliba dhawaantan laka gebagabeeyey dhismo garoonka diyaarad iyadoo maalamo ka hor iyo kadegdii diyaaradda inka horeyti oo wadi rakaab welibana godoominka tilmaamay arrintaasi intii aqiib ku eto walqabadka maamulsha isoo sidoo kaleedna sheegay intii dhawaantanse toosa liinfuro doono garoonka diyaaradda degmada baraawe degmada baraawe waxay ku tilaabsatay in waxaan helnay oo taaba geliyey garoonkii weynaa ee diyaaradaha ee degmada baraawe baraawe janaaga garoonkeeda oo asagana sidoo kale aan rajeeyaynama bisha soo socotayna noo furmo oo madaxweynehiina qaaliga oo horgeliyay madaxweyne cabdicasiis lifti karaan iyo wasiirada iyo gudoomiyaha baarlamaanka iyo dhammaan iyo madaxdii suldaanka guud ee degmada baraawe dhammaan ay hirgeliyeen shacabweynaha soomaaliya degmada baraawe oona hormuud u yahay madaxweynehina qaaliga cabdicasiis lifti karaan oo garoonkaasi oo hirgeliyay maanta oona maalinta xasaas noogu yimid tijaabo oo fiiriyey wixiina marka insha allahu tacala waxaan rajeeyaynaa un madaxweynaha qaaliga cabdicasiis lifti karaan inuu airboortka iyo xerga u ka jiro laakiin diyaarad hadda oo dad xanuunsan watay ayaan degmada baraawe ee gobolka shabeellada hoose ayaa caasimada rasmiga ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya
idaa mahadsanta yuusuf sheekh aadam dhadna kalena akhyaare duulimaadyada tooska haya muqdisho iyo weliba nairobi yagiikoo jimaadahay jireedan bilowday walibana ku dambeysay kureeda markii toddobaadkii hore iyo heliisi wada deeranga madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo weliba dhanashai kenya ee uhuru kenyatta hay-ada buubyowka ee rayidka soomaaliyad iyo weliba ayaa sheegday in digeeka ee la furay duulimaadiyada tooska haya muqdisho iyo weliba nairobi welibana muqdisho iyo hokubahena diyaarada doose ayaa ku wajahnaatay nairobi iyadoona ayaa la fuliyaaya heliiska iyo wada diira madaweyneyaalka lamada dala dowladda kenya weliba ayaa biloko horaya hasaartay dhammaan diyaarado kooyowa ama xogbawo soomaaliya waan hadigo geenye intiyo hamaraan garoonka caalamiga ee wajeer sabaaritaanlanka suubi kenya weliba ayaa horeytian sheegtay inta tillaabadaasiiti aan ka gol lahayti intii a ka horseetay dhadhaqaaqa khatarta iyo layin dagaalyahanada al-shabaaba weliba ayaa husadiya mudantaa intii duulimaadyada setoose iyo aan bilaawatay sanadkii lamada kun iyo toban todobadii marka heliisa sidan oo kale iyo diiranga lamadan dal ee madawiine laakiin kenya iyo kubati waaniya roojidi dhinaca kalena akhyaara sharalan ku hadlaya horumaryowka dhaqaalo iyo weliba afyowka deymolika leyi ee soomaaliya iyo weliba wejishay lamaad isu ku furmaya magaalada kambaale ee dalka saidiya uganda shirakaasiiti oo u sugahaya wejigii lamaad ee shirakaso horumaryowka ee dhaqaalo iyo weliba afyowka ee deymo likadhayi ee soomaaliya yaa shirkan weliba wejishaya koowaad uu soo kordhiyaya magaalada addisababa ee dalka saiti ee etoobiya ee bili setembara shirakaasiiti iyo weliba ha kuu qeyb galaya wasiirka maaliyadda ee wasiirka dowlad goboleedyada ee dalka iyo weliba maamulka gobolka banaadir oo soo matalaya gudoomiye ku-higeenka maamulka iyo weliba maaliyadda ee gobolka banaadira wasiirka maaliyadda ee soomaaliya cabdiraxmaan du-aale bayle iyo weliba usu bogaaday wasiirada maamul goboleedyada intiyo lukoyan ah qorasho horumaryo kora hanaanka dhaqaalo ee soomaaliya dhinigan iyo weliba beledweyne baxaan ee akhyaaray maamulka gobolka hiiraan iyo weliba usu sheegay intiio ku qeyb gaada doonana sidii lahan naga lahay dadkii kubaraka iyo beledkaasiitiya beledweyne waryaagana bashiir cabdulaahi cusmaan iyo faahfaahinta warkunin haya gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka hiiraan sheekh xuseen cismaan cali ayaa sheegay inay ka qayb qaadan doonaan dib u soo celinta dadkii ka barakacay fataxaadii uu sameeyey webiga shabeelle ee dhex mara magaalada beledweyne horumarkeen wuxuu u badnaa bal meelihii fataxaadii biyaha saameynta ay ku yeelatay iyo dadkii sidii usoo noqo lahayeen iyo waxyaabaha loo baahan yahay ayaan hadda wadnaa maalmaha soo socdan waxaa iclaami doonnaa haddii ilaahay yidhahdo inay dadka soo noqon karaan ee xaafadooda kusoo noqon dad badan inaysan soo noqon karin waan aaminsannahay kuwa aan soo noqon karin waxaan samaynayaa insha allah inaan aan u samayno qaabka ay kusoo noqon lahaayeen ee magaalada ku imaan lahaayeen bal hadda waaqaan wadnaa dhagax jiibsoo kale waan ognahay inay guryihii baaba'een oo meelay kusoo noqdaan lahayn iyo dad kaleo xaafadaha ka mid ah meelahaasoo kale wixii loo qaban kara in loo qabto oo mas-uulihii dume la dhiso loo dhiso oo loo diyaariyo xaafadihii maanta xaafadaan wareegeynin si aan u qiimeyno marka xaafadaha lagu soo noqon karo iyo kuwa aan horey loogu soo noqon si kuwa aan lagu soo noqon karin marka loo caawiyo oo barnaamij loogu sameeyo loo diyaariyo wixii loo qaban karo loo qabto marka barnaamijkaas maamulka waan ku dhex dirnaa waana wadnaa fatahaadaan iyo fatahaadii hore waa isla saarnaayeen tii hore waxay ahayd labada sanadka laba kun sideed bay ahayd tanna hadda sanadka laba kun sagaalkay dhaxday annaga ma filayna waxaan isleeyeyni waa waqti dheer aad heshitiin ilaa laba sano ilaa saddex sano waa gaaraysiin yacni saasaan isleeyeyni tawaawashaysi aa lagu jiri laakiin bacdallaahi subxana watacaala ma dhicin webigii oo markaas xilligiisii la gaaro buuxsamay iyo xilligii deerta roobka ugu soo aaday ilaasi fatahaadu ku timid sidoo kale waxa uu sheegay inay diyaarsari doonaan meelaha ay burburiyeen fatahaadii ku dhufatay beledweynaha mar kastaba in gobolka hiiraan gurmud loo sameeyo oo mar kastaba aan khayrino oo mar kastaba gacanta aan taagano oo mar kastaba aan nala kaalmeeyo annaga lafteeda runtii waxay nugu noqotay arrin xuna nugu noqotay marka hadda waxaa lagu talagelsan yahay haddii ilaah yidhaahdo fatahaadda in xal waara loo helo laba arrimood hadda miiska noo fuusho midda hore elaaboorku waa saliif waa sraablood ogtihiin roob hadduu doo inaan laga soo degi karin oo gurwacid laga soo deginayo arrintaas maamulka iyo dowladda hirshabeelle waxay ku noqotay arrin fajac ay ku noqotay runtii arrin yani runtii arrin wanaagsan ma aha elaboorka inaynu lagu soo degi waayo oo elaboorka xagga aan ka dhimaano xagga lagu soo degto arrin sax ma ah iyo fatahaadda ka hortaga webi shabeelle labadaas arrimood markaa miiskaynu saar yihiin xal waara in loo helana had go-aanaa lagu gaaray haddii ilaah yidhahdo heer waxaa nala gaarsiiyey ina dadka qaarna dhahan war ma tabara idinka tahay reerhiinaano mise yani ma garta tuugsiyaaba ka badiino sanad kasta waaba ku tuugsanaysa hawshaas heerkaasaa nala gaarsiiyey marka marka taa hadda waxay keentay in bulshadii ay runtii dareen uu galo oo yani runtii nuqdaas dareen uu ka galo in maamulkii dareen uu galo in madaxdii hirshabelle ee dareen uu galo taasoo hadda keentay in hadda hay-adihii iyo dowladdii dhexa iyo cid kastoo wax noo qaban karta andhahana war waxa noola qabanaya ha laga hormariyo yacni ka hortagga fataad webi shabeelle sidii biyahaan loo leexi lahay oo waadiidaan biyahaan usoo shubaay webiga in meel kale loo leexiyo oo magaalada la leexiyo waa wax la awoodi kara waayo taas marka hadda ay muuqanaysaa haddii ilaah yidhaahdo jiro maamulka oo qeyb ah qurba joogta reer hiiraan oo qeyb ah dowladda hirshabeel oo qeyb ah ganacsatada oo qeyb ah hay-adaha samafalka oo qeyb ah annagoo dowladda dhaxakaashanayna bacdalaahi subxaana watacaala codkaasi weliba aan dembiyey warbixintii waryaagana bashiir cabdullah cusmaan oosanin kudiga belidkaasi itiya belidweyne gobolka hiirana dhinaca kalena khiyaaraya amisom iyo weliba yabarya kusaarta iyo dilkii almaasa elmana howlgalkan amisom iyo kubadii soomaaliya iyo markiinku horeyti weliba iyo ku hadlaya dilkii arbaadimeedka muqdisho lankijeysidii almaasa elmana waayahay ti diblomaasiyi hore oo ku tirsanaya safaaradda soomaaliya dalka kenya war qoraal ee owsoh kubahii howlgalka amisoma iyo weliba lankataasiyay geeridii gibirtanga welibana laka sheegayaa intiya obsiti habada hiliya akubatii shira isu halanaya kala lahayti midooda yurub ee qaybtay warbaahinta oo muddooyinkan dambena ayaa ka shageey jartay waliba hadlasha intaasiidiyo kasii darana inta hiligiya toogashada iyo dhiyaasi yaa kasii jeeday garoonka muqdisho ayaa fadaasi intiya kusii duula kureeda baabuurka iyo ku saarnayti kursiga damba iyo weliba lasoodaya lama qof kaleed o shaegse ayuu badbaadeen amisom iyo welibaasi wadajirayoon ku shaqeeyana ama yoona shaqeeyana dowladda federaalk ee soomaaliya iyo weliba ciidamada amniga ee soomaaliya sabuutina weliba yoon baarahayana geerida naxdinta lahayti oyaka koyti marwa almasa elman ali ahmed oya kudhidi ama yaa ka dhiidi rasaase labaatankii bilitan ee nofembar oyaa ku dhiidi herada halane ee bilidka muqdisho ee la keenay waraabkubahi amisoma aabakhato elmasa ilman ali ahmed waliba iyo geeka aslanka suubiya iyo bilidka muqdisho walibana ku qayb galana mas-uuliyiin ku tirsana dowladda soomaaliya iyo weliba xubno ajaanib ee dowladda talyaanigan iyo waliba iyo diyaarada gargaaraya deersaya bilidka muqdisho diyaaradan anoog hamuulka qaadow ayo wedii deeqa gargaar biniaadaname iyo weliba iyo geeka iyo hadiirana garoonka diyaarada ee bilidka muqdisho deeqdan oo noocyadaiyo shadubay oo naskajaraya weliba yaa kukoyday dalkaasiitiya talyaaniga taasiiti oona loonka tirgalay dadka fatahado iyo weliba daadadkii ku dhaladay roobabkii dirta ee saameyeeda oona gargaarka siiti iyo la jeersii doona ama la kuwareeya iyo dowladda soomaaliya siiyeen jeersida dadkaasiiti dhibaataysan mas-uuliyiintan guddiga gurmadka fatahada dowladda soomaaliya iyo weliba iyo lawareegana ama dowladda talyaaniga kawareejiday deeqdan oo lanka tiragalay dadkaasiitiya daadadkii ku dhaladii roobabkii diirata ee sanadkan gudashaya soomaaliya suubiingusoonka qubadi talyaaniga iyo weliba iyo ku mid ata wadamada caalamka oo ku qeyb qaadahaya gurmadka loonfidiyahaya dadka kubahayeeloobi fatahaado iyo weliba daadadkii ka dhobi qeybo ku mid ee dalka soomaaliya dhawaayahayti markii qaar ku mid ee shacabka beledweyne iyo sheegeen inti beese dowladda talyaaniga iyo ahanka tiragali inta laka dhisa buundooyinka beledweyne beeseasiiti la nagay kureeda markiiyo iska fahmi waayena dowladda soomaaliya waliba geeka islaama filaan ee reedalanka dhikayo mukhaadara iso sheekh maxamed abdi umalusuka qobda fadaaya beledka muqdisho sababtan ayaa ku saabsan ayti muran shalayti kamista ayti usoo hareeya arrimo la xiriira muhaadaradaasiti sababta rasmiga iyo waliba oo reedalanka dhikaya muhaadaradaasiti oo minaashanu suhaya waalyaabo sheeno koro masiibooyinka sidii loonku horseeda lahaya iyo weliba sidii loonku hortaga lahaya markiyo dhiyan iyo weliba la sheegay inti yeeta caaska geeka oo jimaadahayti labaatan lamada nofembar sanadkan lamada kun toban sagaalka magaalada muqdisho loonka suubiya almasa elman oo arbaaday beledka muqdisho iyo ka amuudi sheekaya weliba uusoo ka mashquulay janaasada miidka gibirtaasayti taasayti oona loonka suubiya masaajidka isbahaysiga islaamka ee salaadi jimaada kureeda janaasada walaalana almasa ilman ilaang naxariisa weliba lakaga tukidi doona ama laka tukiday masaajidka isbahaysiga salaadi jimaada kureeda khudbada welibana ka qorana sheekha maxamed abdi umala walibana saasaytiya janaasadiisu hogaamiyi doona insha allah sidaasaytana weliba bartisa facebookusa ka qoraya afhayeenka madaxtooyada ee soomaaliya cabduqaadir maxameda maalintii ahadiyahayti taariikhdanayaa ka toosanayti ama maalinta axadiyeedeeta taariikhdanajeeda ka toosanta labaati afarta bilitan ee nofembar iyo weliba lakubada intiya la qoboda muhaadarada sidiisu warbaahintuusun sheegay sheekha umala su-ahaantiisa kureeda markiya dhida yo waliba ama reedan dhiyowkan yo waliba yaa ka toosa saahilo misti shalayta siwiin baro bulshada iyo lanaska hadal haya maalinka hadal maraya muuqaalu saaduubi sheekh cabduqaadir sheekh maxamed samow kasayti noosoka mamnuc iyo muhaadarada sayti sheekh samow iyo weliba usu shacabka soomaalidiisu ku dalbiday intoonku qeybalna muhaadarada sheekh umala isu onak eedaya intii mas-uuluisu ku eeye walowson kuweeri masiibooyinkan kuwa weyn ee dalka ku jira isla wararkaasaytiya muxaadaraadka guda jirnay akhyaaraya ulamada beledka muqdisho yaa ku hadali muxaadarada sheekh umala ulamada muqdisho ayoo kumid eyan ah ama yoo kumid eyan sheekh bashiir axmed salaad iyo weliba sheekh ali wejiise yasheegi intii hadalka ah kuweeri sheekh samowa uson hayna koolka qobodoba ama uso qobodoba ulamada soomaaliyeeda hadalkan ha kubeeri sheekh samow iyo weliba usu eeko usu kamatalowa ulamada welibaniya kelimada isu shaksi ahaantiisa usu ku hadali haddii sheekha usu walqawa ama tabashuusu qawa ama su-aalusu qawa weliba usu kafaylaaytay intii isu ulamada olokooye iyo ari sheekh bashiir oo isu eye gudoomiyaga hay-adda ulamada soomaaliyeeda waliba intaasayti hadalsha usoo kadaraya sheekha umala intii uso usuunkoyna dalxiis iyo weliba qaraabo salaan haabahaata usuunkoya sidii lanka gargaari lahay dadka soomaaliyeed ee dhibaataysan kaasayti oonusoo ku diri fatahaado wali walibana usan ka baaqaya intii la ku qeyb galo mukhaadarada sheekha umala waana laku faa'iidaysadaa sida oo kale de sheekha ali wajiisa yowsuna ku hadlay arrintan iyo waliba usu sheegay intii eedeynta lakahaysida shaaumale yanhayna wala jara waana lunkuhayna wala adeyma e hadalada sheekh samow iyo waliba laka sheegay inti sheekh umala usu hadhowaayan wali sheekh eh sheekh samowna usu sheegay intii ummado soomaaliyeed iyo weliba gargaarka sheekh umale uso sheegay induusa lakoya saddex boqol soddon kun oo dollar waana uso han aruuriya dadka soomaaliyeed ee ka dhibaataysana sheekh samuuye weliba usuna saasoo kale usu sheegay inti wali milasayti uso kordhi uso mas-uul usu kuweye sheekh umala weliba usu intaasiti oo ka darana sheekh ama ulamida asaytiya beledka asaytiya muqdisho dowladda soomaaliya raaliya keeta mukhaadarada dadka soomaaliyeedna ku qeyb qaadayaan akhyaarays runka warkasinkoyahaya waliba idaacadda warsan ee runtiya beledka tombaydhaba ra-iisul wasaaraga ee yahuude iyo weliba suna laaka oogaya dacwadda ra-iisul wasaare benyamin netanyahu iyo weliba laaka oogay dacwadda la xiriirta laalusha iyo sheegeen intiiso soonkabaadaday sidii laka sheegay daawada laaka ka oogi ee dalkaasaytiya israa'iila netanyahu iyo weliba sida oo kale dalak eedayay intii usu faragelin usu ka suubi hay-adda ama hay-ado sharciga dejinta ee dalkaasaytiya waana iyo matalaayaan lamadaasaytiya shirkada warbaahinta ee dalkaasaytiya oo ku hadlaayaan waana waliba markii inka horeytay taariikha israa'iil usu ra-iisul wasaaraha fisa fidhi uso laak ooga dacwadda la xiriirta eedeymo oo dembiyadeeda netanyahu oo israa'iil usu hogaamiya toban iyo sadisana iyo weliba baaritaankan iyo kudhina eeta isu ama isu ka qeehayaa intii eeta isku day afgembi akhyaare warkii hamiina mesin kula socotaan idaacadda warsan ee runtiya beledka tambaydhabana antaninka dhonye warka ana maxamuud ali cabdulaahi gaabshaaya sinisoosiyaaya kama sintin dhugunsdowka warbaahinta warsan ee baydhabo akhyaarta oo kula qeybqaatinan kumahanage inti warkun warlamadeereedon kulamaan haddii lahayara weliba sinkutabee asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu akhyaare amiin fayla jama fayla